The voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa oo aada uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo xiriirka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa cawaysin talaado bisha abrilna waa koob iyo labaatan sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka waxaana si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farja
horta dalxiiska ugu weyn ee dalka maanta ka jiraaye waa dalxiis dadkii soomaalida ahee labaatankii sano dalka ka dhaxay ama dibadda ku dhashay ay dalka meel walba oo gobola ama deegaana ay aada ugu soo noqonaan kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska soomaaliya maxamuud cabdi xasan bikos oo ka hadlaya dalxiiska dalka soomaaliya waxa uu marti noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka caawa ee waa go'aankaaga qodobada kalead barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo dalxiiska iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdada ka guuxaya aan ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira marka horese kusoo dhowaada warkii dunida cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan idaacaddayada cawaysnimo oo ku saabsan barnaamijkii waa go'aankaaga haatanna magaalada muqdisho kadib markii soomaali badani ay qurbaha ka soo noqotay waxaa goobo loo dalxiis tago laga sameeyey xeebaha ku teedsan magaalada muqdisho iyo deegaanada u dhow dhow wariyaha v o a ee muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaas ka hadlaysa inoo soo diray xeebta liido ee magaalada muqdisho waa xeeb aad u ballaaran waxaana maalmaha qaar isugu yimaado dhallinyaro fara badan oo halkaasi usoo dalxiis taga dhallinyaradaasi oo isugu jira hablo iyo wiilal ayaa qaarkood badda u dabaaltaga halka kuwo kalena ay dalxiis ahaan ee xeebaha kale ee ku dhirirsan magaalada muqdisho ay dunyo u raacaan si halkaasi ay ugu soo dalxiisaan xeebta liido oon booqday ayaan kula kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo isugu jiray kuwa qurba joog ah iyo kuwa muqdisho hore ugu sii sugnaa waxaana ugu horeyn aan wax ka weydiiyey qaar ka mid a dhallinyarada dunyaha kiriisa ee dalxiis ahaan u qaada dadka xeebaha fog iyo kuwa dhowba bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la dhahaa aweys cabdi cadaan waxaan ahay nimanka doomanka dalxiiska ka mid ee marna waan kaluumaysanaa marna dalxiiska ayaan qaadnaa sida badan khamiis iyo jimcada waxaan ka mid nahanay dalxiisayaasha dadka noo soo damaashaa tegaayo ayaan qayb kala qaadanaa farxadda marka dadka dalxiisayaasha oo badda maaragtay u dalxiis tegaya xaggee fog xaggee geysaan wallaahi run ahaantii horta hore dadku waa kala duwan yihiin laba jiho waaye qaybna waxa waaye dadkeenan ilaah qurbada joogaan oo jecel inay xeebaheena qayb ka mida soo arkaanay jecel yihiin sida jasiiro oo kaleentood sida celmacaan oo kaleentood mar alle marmar waan u qaadnaa oo ilaah kuma darnaa biyas bara dadka oo qurba joogta aaday u jecel yihiin inay xeebahooda ku damaashaadaan waxaa kalaa jiraan dad kaleentood oo ayaga reer muqdisho ah ama reer muqdisho banaankooda ka ah imaadaan xeebta qaadno banaanka soo wareejino ilaa xeeb labaad ilaa gudaha aan geyno soo damaashaadsiino soo celino marka keliya ma ahan annaga damaashaadkeena keliya kuma eko saftigoodana waa ilaalinaa saftigoodana waa ilaalinaa jaakadaan u xirnaa si beri haddii ay geesa dhacaa emergency si dhibaatay u dhacaan ay ku badbaadaan marka qalabkii oo ay maaragtay khatarta ay kaga badbaadi lahaydaan ay u xirtaan markaad qaadaysaan haa se waa sidaa waxaa kaloo jiro dad kaleentood oo aan qaadno oo meelaha yaryar aan kusoo wareejino sida xeebtaan oo kaleentood ilaa gees gees aan geyno habka ay u damaashaadayaan ay farxadda la qaataan dadka qurba joogta iyo dadkeena kaleentoodba marka ee, wax service oo ka qaadaana dadka miyaa jiro Haa.
dalxiisayaasha oo badda gelay haa wax yaraan ka qaadnaa wax yaroo lacagaadaan ka qaadnaa aana aad u badnayn marka si ay u bartaan een, xeebtooda damaashaadka yaallo ilaah kuma danaado hotore mid waxaan ku maadinaynaa hotore een, hore umaysa dhicin een, muddooyinkii hore umaysa dhicin in xeebtaan intii sidaan loogu damaashaado umaysa dhicin hadda si alxamdulilaahi rabbilcaalamiina nabadda jirta awgeeda ayaan ugu raaxaysanaa xeebteena liyada Een, marka ee, dad badana halkan isugu yimaada xilliyada ugu badan oo dadku ay maaragtay een, ay dalxiiska badda u soo aadaan hadda baddu jawigeedu way kacsan yahay marka waan dareemayaa oo biyuhu hadda way soo buuxsameen Aa, mar alaale markay badda soo buuxso khamiis iyo jimcaay dadku u badan yihiin Een, dadku waxaan qaadnaa intay badda degan tahay ayaan qaadnaa markay badda soo buuxsanto ilaah kumida waa waa ka ilaalinaa sababtoo tahay badda markay soo buuxiso khatarteeday leedahay alxamdulilahi rabbilcaalamiina marna kaluunaan ka shaqaysanaa marna dalxiisaan ka shaqaysanaa khamiis iyo jimcaha waxaa noogu badan inta badan aan ka shaqaynaa dalxiiska si aan u- aan dadkeenu u damaashaadsiine farxadda noola qaataan khamiista iyo jimcada Ee, sidoo kale xeebta liido ayaan weli ku suganahay ee, dadka damaashaadka u soo aaday xeebta liido way fara badan yihiin dad qurba jooga ayaa ka mid ah magacaada kiriya ismaan sheekhaay Ee, sakriin waxaan malaynayaa ee, dhallinyarada qurbaha ka timid aa ka mid tahay sax Ee, xaggee netherland aan ka imaaday caasimada labaad rotterdam Hay, hadda muqdishoaa timid ka waran muqdisho walaahi waa meel aad iyo aad u fiican Ee, xeebta liidaad joogtaa ee, dalxiis ayaad rabtaa inaad u baxdo xeebta aadid Allah.
Ee, ka waran ma, qurbaha iyo halkan damaashaadka yaal walaahi wax isku dhigma maahan Eh, wadankan iyadoo barwaaqo ay tahay nimco aa taalo halkaas marka aa ugu tala gasho daladiis sidaan oo kale ina aado waa in lacag badan aa jeebkaaga ku jirtaa Eh, haa, jeebkaaga waa inuu buuxaa marka meeshan waa maalintii dhanba konton dollar ay- ayaa kaa badan adigo meeshaa raba tegaayo jaziira tegaayo warsha tegaayo meel walba tegaayo konton dollar lacag aan gaarinaa kugu filnaanayso marka ee, ka waran marka xeebta liidoo kale hadda muqdisho oo kale dad badan aa isugu yimaada ama qurba joog ahaadaan ama dadkii hore u jooga ha ahaadaan maxaa keenaa is leedahay isbeddelka noocaan oo dadka qurba joogta inay yimaadaan iyo wallaahi isbeddelka waxaa keenay horumarka dowladda ee samaysay iyo amniga waxaan rajaynayaa in sidaan ay sii dhaanto dadka halkaas jira dhan ay imaadaan waa ku marka faraxsanayo dadka qurbaha ay usoo tagtoo kale iyo maxaa u sheegaya oo leedahay halkan oo inkastoo dhibaato ay ka maqlaan wadankii ama muqdisho oo kale oo la yidhaahdo dhibaataa ka dhacdo qaraxyaa ka dhaco mar kasta ay maqlaan wallaahi wax dhibaataa iyo wax aa horta meel walbaa dhibaatada taalaa meeshan waa dhulkaaga hooyo inaad timaado wax ka wanaagsan ma jiraan waxaan ugu baaqaa dadka maqan inay kusoo laabtaan dhulkooda hooyo wax dhiba iyo wax dhibaataha hor jira ma jiraan waa ujeedaa hadda inta qof oo taagan halkan oo xeebta leeda haa doon inta inta qof oo inay raacda rabto inta qof oo hadda aan nahay waa ujeedaa marka waxaan dhihi lahay waxa sidii wax loo sheegayo ma jiraan indhahooda qof walba ha ku kustaata Aa, soo laabtaana leedahay dadka ugu baaqaysa kaa soo laabtaan sidoo kale ee, dhallinyaro badan ayaa halka joogta qaar ka mid aan la hadli doonaa weli ee, magacaada waxaa walaal waa mahadsantaha magacayga waxaa la dhahaa idruus cabdullaahi saney waxaana muwaadin soomaaliyeed jooga ku sugan dhulkiisii hooyo muqdisho muqdishoaan ku suganahay khaasatan degmada cabdicasiis ile xeebta liyada qof walbaa taqaana caan waaye Een, marka alxamdulilah ilaah maad sugnaata waa ku faraxsanaha dhulkeena hoo inaan soo booqano aan aragno maalin laakiin xeebtaad u socotaa ee, badiyaad rabtaa inaad aado maxaa maxaa ku soo dooratay inaad badda gashidood doon raacdidood soo dalxiis wallaahi horta mahaddaad ilaah u sugnaatay midda kale waxay tahay nabadda ka jirta waddanka iyo xaaladaha kala duwan oo waddanka soo maraya bacdamaa hadda waddanka recovery galay oo aad ujeedo qof walba oo ilmo duqooshin oo ujeeda maamooyinkaas meesha joogo oo jecel badda inay galaan ilmaha la wado oo xataa ma aha jimca iyo khamiis keliya ma aha maalin kastoo saanay u jirtaa balse waxay kasii badan tahay maalinta khamiis dabcan baddani daawo way taa mogsanta qof walba wuxuu ku faraxsan yahay waddankiisa barwaaqo ah farxad taalo nolol taalo amniga aad u wanaagsan yahay waxba dhibaato lahayn qof walba xaq uu leeyahay in bad- bacdamaa xeebaha ay yihiin meelaha faras magaalada ah, indhaha adduunka qaali ka ah in lagu dalxiis tago waana la dareemi karaa sababta kaleftay maadaama amnigu wanaagsan yahay Ee, ugu dambeyntii ee, ka waran haddii nabaddan iyo dalxiiska ee, halkan ee, dadku maxaa isle maxaa ugu baaqi lahayd inay kaga faa'iideysto wallaahi waxaan Dhallinyarada ugu wallaahi waxaan ugu baaqi lahay sadar muqusalka dhan wadankii waa xur qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed maqan kan maqan kan joogo war soo daawada wadankiina oo xeebaha imaada oo nolosha taala iyo bal shaqo abuurka hal abuurka sida loo dhisay xeebahan waa ujeedin hoteelada buuxa alxamdulilah taasna kulleto ebalkan maysan jiri jirin haddana waa la dareemi karaa nabadda taagan iyo farxadda iyo nolosha ahayd axmed xasan colaad v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay colaad dhinaca kalena magaalooyinka puntland waxaa ku yaala goobollo dalxiis tago oo dhallinyarada iyo dadka xafladaha gaarka alihiiba ay u damaasha tagaan faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haysa goobaha loo dalxiis tago ee puntland ka mid ah ayaa isugu jira kuwa soo jireen ah oo magac weyn ku lahaa deegaamada puntland sida ceelka biyo kulule iyo toga laageed wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa puntland kusoo kordhay horumar dhinaca shicibku ay ka sameeyeen dhinaca beerashada iyo dalagyada kala duwan tallaabadani waxa ay bulshada u horseeday inay u dalxiisaan xilliyada xagaaga iyo wakhtiyada ay fasaxa ku jiraan ceelka biyo kulule waxa uu ka mid yahay goobaha qadiimiga ah ee bulshadu ay u dalxiis tagto iyadoo looga yimaado wadamo ka durugsan soomaaliya islamarkaasna lagu nagaado toddobaadyo maxamed maxamuud shiikh ciid oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ka waramaya sida ay bulshadu halkaas ugu dalxiis tagto meelaha loo dalxiis tago oo caanka ah oo ay boosaaso ku caan tahay waxaa ka mid ah ceelka dhoobiyo kulule waa il dabiiciya oo buuraha ka xiga dhinaca bari kasoo burqata ee magaalada boosaaso waxay leedahay ceelal waaweyn oo dhallinyaradu ku dabaalato waxay leedahay ceelal gacan ku samaysa oo la sameeyey oo godad loo sameeyey oo dadka waaweyn ay galaaniin waxay leedahay ceelal kale oo gaara oo dumarka u gaara oo iyana gaar u xiran oo saasoo kale iyana isugu jira godadka iyo birkadaha waaweyn la dabaasho leh bay leedahay adigu ma tagtay waa tegey oo waxaan tegey la- saddex asbuuc ka hor meelahaas yaad ku aragtay waxaan ku arkay dad waaweyn oo jooga oo habeen ku baryey meesha habeena ku baryey oo alaabtooda iyo waxooda qaatay waxay leedahay kafateerooyin bay leedahay caadiya oo qofka xataa hadduu tago uu ka heli karo shaahi iyo raashinka iyo cunadii waxay leedahay hoteello yaryar oo la seexdo oo montelis oo kale ah guri yar guryo yaryar oo la seexdo oo lagu talagalay dadka ee habeen ku baryaya inay meeshaas joogaan dabcan magaalada boosaaso waxa ay ka xigtaa dhinaca baribay ka xigtaa intee kilomitr u jirtaa waxaa loo socdaa hadday u badato soddon daqiiqo marka waxaan qiyaasayaa meelahaas adiga toddoba kilomitir inay u jidho meelahaasaan qiyaasaya dadka marka aad ku aragtay ma dad magaalada ka tegaba mase waa dad wadamo kale ka yimi sida qurbaha oo kale ka yimi dadka ugu badan oo jooga oo meeshaas habeenbariga ku sameeyaba waa dadka qurbaha ka yimi waxaan ku arkay islaamaha waaweyn oo ka yimi canada iyo kuwo kale oo ka yimi ingiriiska iyo oo dadka dhulkaas qaba uu ka yimaado waxay seenayaan inay joogaaniin meeshaas kulul oo habeen ku baryaaniin qof qof kasta oo ka yimaada qurbahana oo dadka waaweynana waa isu sheegaaniin oo xataa qofku markuu yimaado ehelka ku yimaado marka kuwaad wuxuu ku weydiinayaa biyo kulul igey meel kale usan ku dhow igey beeray leedahay oo ceelka ruuxiisa beeraha timirta iyo maleh laakiin way ku dhowdhow yihiin oo timirta iyo haddii la koriyo yaanyada iyo dalaga dhan waxaa cagcagaarka oo dhan iyo qudaarta waa laga helaya iyadan aaga waa laga helaya fruitska deegaanka laageed oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada ganacsiga ee boosaaso ayaa iyaduna ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee dhallinyaradu ay u dalxiis tagaan mahad yuusuf bile ayaa inoo sharaxaya arrintan magaalada ee la yidhaahdo laag la yidhaahdo oo ugu yaraan soddon kilomitir dhanka koonfureed ka xigta magaalada boosaaso waxay ka mid tahay meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago ceelal badan baa ku yaala oo aada u qurux badan kuwaasoo sawira layskaga qaado lagu dabaasho ciidaha oo kale ayaa xoog loo tagaa oo dadka reer boosaasood iyo dadka kale ka yimaada dibadahu ay tagaan si ay sawiro iskaga soo qaadaan jimcooyinkana waa la tagaa beero iyo geedo dhamasa iyo meelo badan oo la harsado meelo qurux badan munaasabadaha gaarka waa lagu qabtaa xafladaha waa lagu qabtaa aroosyada waa lagu qabsadaa waxaan u malinaya boosaasoba labadii qofood oo aroos ku gasha magaalada boosaaso toddobabaxooda waa ku khasban yihiin inay aadaan laag oo gabdhahaba xataa haddaan laag la geyn toddobadbaxeeda runtii waxay u aragtaa gabadha in aroos fiican loo dhiginba laag waxay ka mid tahay meelaha ugu beeraha badan magaalooyinka ku dhowdhow ama deegaanka ku dhowdhow magaalada boosaaso meelaha khudaarta hadda la isticmaalo dheeliga loo isticmaalo subax walba ay ka timaado ayay ka mid tahay geedmuradkuna waa ku yaalaa sida timirta liinta liindhanaanta la yidhaahdo iyo geedo kaloo badan oo geedmuradka la yidhahdo khudaarta nooc kasta oo khudaarta waa ka baxaa hadda geedmuroodka haddaan xusoo kale liin liin balbeelmadii liin dhanaantii cambihii babaygii kulli waa ka baxaan halkaas iyo khudaar oo dhan canuuni baa ka baxa qofkii isagoo dalxiisa buu haddana khudaartii ka helay khudaartii oo fresh ah oo raqiis ah buu qofkii isagoo dalxiis ah laga iibinaya weliba lacag yar laga siinaya oo geed mahado maxaa ugu macaan marka halka aad ka hesho marka aad dalxiiska u tagto waxyaabaha ay naftaad aad u xiisayso oo aad ka heshaa halkan maxay tahay aniga horta marka ugu horeysa dabaasha aniga iyo ciyaalkayga iyo reerkayga iyo halkaas jimco kasta waa tagnaa inta badan een waxyaalaha aan aadka uga helo waxa weeye khudaartii adoo ka helaya sida weliba bubayga oo aan aad u jeclahay iyo dabaashii iyo nasasho aan ka helo halkaas magaalada caasimadda u ah puntland ee garowe waxaa ku yaal goobo taariikhi ah oo salka ku haya halgankii sayid maxamed cabdulla xasan waxaa kale oo abuurmay dhul ay dhallinyaradu u dalxiis tagaan sida ceelka darale iyo beeraha jilab maalmaha fasaxa iyo munaasabadaha ciidda ayaa dhallinyarada qurbaha ka yimaada iyo kuwa dalka joogaba waxa ay halkaas u tagaan dalxiis waxaa kale oo goobahani ay caan ku yihiin in lagu qabto munaasabadaha gaarka ah iyo kuwa lagu maamuusayo madaxda puntland booqashada u timaada jaamac awli jaamac oo ka mid ah dhallinyarada garowe oo aan kula kulmay magaalada boosaaso ayaa iga waramay sida goobahaas ay bulshadu ugu dalxiisto magaalada garowe waxaa loo dalxiis tagaa laba meelood oo dhaca koonfurta iyo iyo bariga magaalada garowe waxaana kala yidhaahdaa ceelka darayle iyo beeraha jilab waa laba meelood oo abaar iyo barwaaqa labaduba dooga mid waxaa mid darayla haddaan ku hormaro waa tog weyn oo magaalada dhinaceeda mara wuxuu leeyahay beero najer meesha ilaahay ku abuuray iyo kuwa dadku ay farashaan ama beertaan oo daily lifeka ama qudaarta maalintii magaalada soo gasha laga keeno waa meel cagaaran oo iyadoo dhanba biyihii iyo cagaarkii iyo isku dhacayaan isla yaala waxaa kaloo laga helaa darayle qudaarta geedmiroodkaada dhammaystiran sida liin macaanta liiban beelmadaas haddana u naqaano oo kale saytuunka liindhanaanta yaryareyd babaayga si fiican uga baxa iyo cambaha oo markaa dirtijaabo ko laga beera halkaas qudaarta iyo fruits kala nooca dhammaanteed ka wada helaysaa maalmaha fasaxa ka mid ah u dalxiis taga u dabaashaa taga u xaflada taga mararka qaarkood naxasmaada ku qabsada dhammaan bulshada ku nool magaalada garowe dowlad iyo shacabba waa gartay waxaa nagu maqaalo ah halkaas geeluna inuusan ka fogeyn bal noo sharax qaabka caanaha geelu looga faa'iidaysto darayle meeshaas magaalada koonfurta ka xigta waxaa jooga geelal magaalada barqamaal loo yaqaano kale ama usoo godol waxaa markaa laga helaa caanihii oo fresh ah oo markaa la lisay geeli baa ugu tegaysaa meesha dhinac daaqay xiriyo ku xaraysan iyadoo lisbaa dhahaysa markaasa gaawaha intii lagu culo lagu lisaya qiimo ka jaban mararka qaybtood kuwa magaaladana aad kaga helaysaa qofkii raba waa joogi karaa habeenaa seexan ka dhacda hadaa meesha tagtid biyo waa helaysaa cunada waa helaysaa caaniyo fresh waa helaysaa qudaartiyo nijirana waa dalxiiska dhalinyarada ayaa waxaa kale oo ka mid ah in ay ku dabaashaan xeebaha puntland ee ku yaal badda cas iyo badda hindiya waxaa kale oo maalmaha fasaxa ay gaadiid u qaataan dhulka beeraha caanka ku ah ee dalxiiska ku wanaagsan iyagoo sawiro qurux badan kusoo bandhiga baraha ay ku leeyihiin internetka taasoo muujinaysa in dhallinyaradu ay xiise gaara u hayaan dalxiiska faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso cawaysin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna dhadhaab haddaba magaalooyinka soomaaliya qaarkood ayaa laga hirgeliyey goobo dalxiis dadkuna ay xilliyada ay firaaqada yihiin u damaashaa tagaan haddaba waa sidee dhalinyarada iyo dadka kale ee soomaalida ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa kan wariyaheena aadan xasan tarax oo warbixintan arrintaas ku saabsan inoo soo diray haryaha dhadhaab oo ay ku jiraan kumanaan dhalinyaro ah yaysan u suuragelin inay ku hamiyaan inay isku ilowsiiyaan nolosha adag ee taal xeryaha noocyadeeda lagu baabi'iyo strayska oo ay ka mid tahay dalxiiska ereyga dalxiis waxa uu ku yahay dhalinyarada xeryaha dhadhaab mid faajo faajo ah waayo waxa ay ku leeyihiin dalxiis waxaa gala ruux haysta nolosha quutul daruuriga ah miro ducaale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku hana qaaday xeryaha waxa uu yimid xeryaha isaga oo la daadihinayo marxalado kala duwan yuu soo maray maanta waa ay ka duwan tahay marxaladihii hore noloshiisu waa ay soo hagaagtay balse dhalinyaro ahaan wax badan yuu tabayaa haddana suuragal ma ahan waxaan weydiiyey sida uu u arko dalxiis iyo inay suurtagal tahay inuu dalxiiso runtii qayb badan oo ka mid a bulshadai foama dhalinyaradaba maba taqaano wuxuu dalxiis yahay kaas qofku markuu dharigsan yahay buu dalxiisaa laakiin nin quutulyoomkii raadinaya dee dalxiis ba inaad u tilmaa in loo sharaxa mooye garan maayaan laakiin way qurux badnayd wadankaas kenya hadda aan deganahay dee waad aragteen meelo badan oo lagu dalxiisu leeyahay cirifyada adduunyada looga yimaadaa qarashyaa lagu soo bixiyaa annagii u muuqanay dhagaxantuurna u gaarayeyna dee macnaha waa nagu adagtay inaan tagno hadday noqoto socodkii oo aanan sharciyo lahayn sharciyadii oo naloo diidayo xataa haddaa hotel weyn adoo sharci wato qaxootinimo aad tiraahid waan degaya ama meel xayawaanka iyo micnaha geembakyada aan tiraahid waan micnaha inaan daawashaan u tegaya lagu ogolaan maayo qaxooti baaba tahayba qaxootinimadi waxay noqotay cudur soomaaliya haddaan soo qaadano waxay leedahay dhul badan oo lagu dalxiis tago hadday noqon lahayd badi hadday noqon lahayd duurjoogtii iyo waxyaabo fara badan oo taariikhi ah marka adig see u aragtaa nin dhalin yaraa tahay muddo shan iyo labaatan sanaad ku nooleed xeryaha qaxootiga dalxiiskii inaad soomaaliya iyo dalxiiskeeda iyo waxaa sidee u aragtaa
runtii qofku markuu caafima cudurka arku caafimaadka garanaya wuxuu yahay wanaagiisa iyo macaankiisa qaxootiga inta badan horta dhibaatada jirta waxay tahay qofku markuu shaqeeyo ayuu inuu fasax qaato oo dalxiiso ay u dhadhamaysaa annaga dhibaatadan haystaa waxay tahayba horta dee dalkii ammaan darraba waad aragtay weli dowladdii ma wada gaadhin oo ammaan buuxa ma ka jiro way jirtaa dhul badan oo dee qiimo leh dhul la tago hadda soomaaliya ka qiimo badan dee xeebtii ugu dheer africa ku taalla xayawaana dabcan waa la helaya haddii la- loo baahdo dhul badan oo kala duwan oo cimilooyin kala duwan buura hadday tahay hadday beera tahay hadday bad tahay waan leenahay laakiin ammaankii baan jirin oo lagu aadi karay halkaa waxaan ka hadlaynaa dalxiiska oo kale dalxiiska ma ahan keliya in badda aad aragto inaad xayawaano soo daawato ma ahan xara qaxootiyaad joogtaa ma isleedahay kaba soo qaadba guurka oo kale markaad gabar guursanayso ama waxaad ma isleedahay nin dhalinyaraa tahay waxaa u baahanta faakeys yar inaad bal adigii lamaanahaaga dalxiista aad aadaan run ahaantii waa wax niyaddeena iyo qalbigeena ka guxaya laakiin ma hayno runtaa oo dad badan oo waxaa jira toddobaadka kusoo gala dhul aan dhulkoodi ahayn dalxiiska waa de qofku inuu tago dhul ka gadisan dhulkuu joogay hadday noqoto cimilo hadday noqoto dad hadday noqoto dhul ka bedelan micnaha intii midna ma hayno awoodna uma leh inaan samayno waxaana caqabadka ugu badan aan hortaagan waxay tahay qarash yari sharci xumo dowladda kenya oo ixtiraam iyo soo dhaweyn midna u haynin dadka qaxootiga inkastoo ay dhalinyaradan kasoo jeedaan soomaaliya oo leh xeebta ugu weyn africa iyo dhul ku habboon dalxiiska balse waxa ay dalkoodii uga soo carareen dagaallo aan dhammaad lahayn haddii ay dalka martida u yihiin u dalxiis tegi lahaayeenna suuragal ma ahan waayo qarashkii lagu aadi lahaa waxa uu galaa calooshooda intoodii awoodi lahaydna waxaa hadidaya qarashka oo ma haystaan waraaqihii dalka dacaladiisa lagu mari lahaa arrinka keliya ay hamigoodii ugu hagaagi lahaa yaa ah dhalinyaradan in ay ku laabtaan dalkoodii hooye ayna ammaansadaan aadan xasan darax v o a xaryaha qaxootiga ee dadaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax oo warbixintaasi nooga soo diray xerada qaxootiga ee dhadhaab dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in habeenka khamiista sidoo kale dhegeysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo dalxiiska ee magaalooyinka soomaalida haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii dalxiis iyo fanaaniinta raxme rows iyo dalmayare
لهين دخيلي عرسي ودري دمي يا حمام
dalxiis ubaxneed dalmariinateen aynu dabadalu dalkii aan lahayn jisariyo camuud
دامي برمرة الكيس الدفيد قائمتين
heestaas dalxiis ee raxmo roos iyo dalmaryarahden intaas kaga nimaadno haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku saabsan dalxiiska soomaaliya waxaa barnaamijkan inoo haysa inoona soo diyaarisay sahra cabdi axmed
mudane maxamuud cabdi xasan beecos waxa aad tahay wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta bal waxaad iiga warantaa ugu horreyntii anigii dhegaystayaasha aad nala wadaagtaa dalxiiska waxa uu yahay bal inaad sharaxaad ka siiso waxaan marka hore salaamayaa shaqalaha idaacadda ee voice america marka xigay waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamij dalxiis soomaaliya in mar dambe idaacadda voice america ka dhawaajiso labaatan sano kadib burburkii dowladda dhexe soomaaliya ay degaha ku hayso in dalxiis jiri karo duurjoogi jiri karto hoteelo jiri karaan wax la daawado jiri karaan marka arrintaas waxaan aada ugu faraxsanahay in labaatan sano kadib dalxiis laga dhawaajiyo dalxiiskaasi oo soomaaliya dal keliya laxaysa xataa degmo ama gobol gobol kale aad aad ka hota waa dalxiis dalxiiskii macno badan buu leeyahay waxaa kamid ah buuqaha waxaa kamid ah xoolaha waxaa kamid ah duurjoogta ninka waxaa kamid ah xamulola degan aan weligiis arag inuu duurka inta aadan soo arko taas nafteeda waa dalxiis tan kale dalxiiska dowladii dhexe ee soomaaliya meel walba waxay ku leedahay hoteelo iyo meelo lagu daawado ugaartay leeyahay waayahay aad baad umahadsan tahay mudane maxamuud cabdi xasan haatanna waxaa khadka ku jira mid kamida dhegeystayaasheena bal soo dhowow walaal magacaaga halkaad naga soo waceyso iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta
waa maxamed xaaji xuseen raage oo jooga gothenburg waan ku salaamayaa sara wasiiru dowlahana waan salaamayaa horta mawduuca wuxuu ku saabsan yahay dabcan dalxiis iyo sidii loo soo nooleyn karo soomaaliya waa runta
markii dalxiis laga hadlo misna la eego wadciga maanta waddanka soomaaliya uu ku sugan yahay waxoogaa waxaad moodaa in halkaas priority ahaan ama kala horreysiin ahaan waktigii dalxiis iyo waxaas aan ka hadli lahayn in ay weli dhiman yihiin laakiin waxaa la samayn karaa sidaan aaminsanahay haddaan aragtiyar ku daro in marka hore la sameeyo hab howleed keeni kara in marka dambe dalxiisku wanaagsanaado maadaama waddanka soomaaliya uu yahay waddan potentiality badan oo dhinaca dalxiiska aday tahay taariikh meelo la booqdo dhacdooyin gudaha lagu qabto sida shirar iyo dhacdooyin kale oo dhinaca dhaqanka la xiriira waxaas oo dhan waxaad moodaa in ay fuuqsanayaan ama meesha ka saarayaan ammaankii oo aan ahayn mid la isku halayn karo marka waxay ila tahay su-aashaydu haddii waxoogaa aan ku daro wadciga hadda jira wakti xaadirkan ma jirtaa ama ma dhici kartaa fursad dalxiis looga hadlo iyadoo ammaankii iyo waxyaabihii kale ee ka horreeye oo muhimka u ahaa in wadanku uu marka ugu horeyso horta gacan lagu dhigo mudane bal waxaad noo sharaxdaa haddiiba ay jirto wasaaradaada wax ay ku tala jirto oo la xiriira dib u dhiskii goobihii taariikhiga ahaa burburki markuu dhacay waxyaabo badan oo goobihii lagu dalxiis tegi loo dalxiis tegi jiro soomaaliya dhammaan way burbureen hadda ma jirtaa hab ama qaab aa kusoo kabi kartaan si markaasi dalxiiskii loo soo nooleeyo wasaare horta waxaan aada ugu faraxsanahay su-aashaada sida u dhigtay ninka kaleo saaxiibkay kasoo hadlay sweden talada soo jeediyey horta dalxiiska ugu weyn ee dalka maanta ka jiraaye waa dalxiis dadkii soomaalida ahee labaatankii sano dalka ka qaxay ama dibadda ku dhashay ay dalka meel walba oo gobola ama deegaana ay aada uga soo noqonaan hadday tahay jubbooyinka hadday tahay marka hadday tahay muqdisho hadday tahay boosaaso hadday tahay hargeysa dad badan oo soomaaliya oo oo aan fare lagu tirin karin oo darigoo yaryar ama dalka ka baxay hadda iyagoo banaanka ku dhashay oo dalka aada usoo noqonaya jira dadkaasna hadda waxay aada u dhoogan yihin waxa waaye xeebaha soomaaliya oo badda ah oo climatka kulul leh oo ay dabaalanayaan way kubad ku ciyaarayaan oo ay ku faraxsan yihiin oo aan lacag laga qaadayn oo ay ciidda isku fadhinayaan waxyaaba aan la heli karin waaye marka aad kuqosheegalab shisheeye aan dalkaaga ahayn waxaa kaloo policy wasaaradda kamid ah in lasoo nooleeyo dhaqankii folklorka ahaa oo hiddihii iyo heesihii iyo suugaantii soomaaliya ay lahayd si aan oga dhigno meel dadka soomaaliyeed ee dibad kun ku maqan ama saaxiibadooda ajnaanta dalka ay joogaan la jooga ay u iman karaan dalka gobol walba sihii iyo dhaqankii iyo hiddihii inaan dib usoo maadaana wasaaradda dalxiiska wasaaradda dhaqankaba waayo carnivalka brazil dibadana looga yimaadaa dunyada buffalaha oo maxaan leedaha bull fightingka ee spain adduunya dhana looga yimaadaa sporting waa tour wayn waa tourism waay medical medical tourism sida turkiya ama india dad badan ayaa adduunyada uka wasaaradda bolosigeed waxa waaye keliya maha dhismaha waxaa la rabaa in la dhiso wuxu dadka arki karaan oo ay kamid tahay in sportii lasoo nooleeyo dhaqankii lasoo nooleeyo heesii lasoo nooleeyo ugaartii nafteeda xabadda inta laga daayo ay dalka dib ugu soo noqoto xermihii ugaarta ay biyaha ka cabi jireen wasaaradda qorshe ay ugu jirtaa waxaa kaloo qorshaha ku jira waxa weeye in dhismooyinka iyo hoteeladii dowladda soomaaliya ay lahayd ee gobol walba ku yaal ama hataa hoteelada dalka laga dhisayo laga dhigi doo hoteelo dadka soo noqonaya ay u arki karaan hoteelo horumar badan sameeyey facility badan leh baabuurta dadka ku qaadayo leh badda lagu geyn karo lagu soo celin karo magaalada lagu geyn karo lagu soo celin karo amnigooda la suuri karo marka wasaaradda waxaa uqorshaysan waxyaabo badan oo muhiimada ugu weyn loogu talagalay soomaalida labaatankii sano dalkooda ka maqneed khaasatan kuwii banaanka ku dhashay khaasatan kuwii ayaga yare la dilay saaxiibadooda dalka markay kusoo noqdaan waxaan rabnaa inay dalka u shaaxiisaan waxyaabo badan oo ay dalka badan ku heli jirin inay dalka ku helaan waayahay waad mahadsan tahay su-aashaada ma soo koobi kartaa maxamed dhegeystayaal fara badan ayaa khadka ku jira aasaar waan soo koobaya mahadsanta wasiirkana waan salaamayaa waxyaaba uu ka hadlay waa soo dhaweynayaa walow aan aaminsanahay weli inaan waktigooda la gaarin haddana waxaa jira waxyaaba dalxiiska fududeyn kara tusaale ahaan hadda qof soomaaliya oo dibadda jooga oo soo laabtay dhinac ahaan dakli ahaan waa wax wadanka u anfacay laakiin soomaaliya waxay leedahay potentialkaas ka oo dalxiis karta waxa loo yaqaano economic tourism tusaale ahaan wadanka soomaaliya wuxuu ku yaalaa meel aada istraatiiji u ah dal ahaanna waa wadan weyn oo aan weli la adeegsanin ama aan la isticmaalin khayraadkiisa haddii lala yimaado marka qorshe iyo istraatiijiyad qurux badan sida tusaale ahaan wadanku haddii uu marka ugu horeysa horta aan aaminsana in ammaanka ay tahay in wax laga qabto oo wadanka la mideeyo oo ummadda la isukaan oo systemka la hufo kadib waxaa la dhisi karaa xitaa dekedo waaweyn waay kale oo Waa dadka tus- adeegsadaan waana mahadsan yahay wasiir waayahay waad mahadsantaha adna tusaalahaaga fiican
horta ammaanka dalka horumar badan buu samaynayaa meelo badan oo fiican baa jira meelo badan oo ammaana jira ammaan badan oo horumar uu samaynaya dhiirigelin karaa in dadka soomaaliyeed ama dadka ajaanibta ay iman karaan inkastoo ajaanibta hadda aysan weli eh, niyadda ku haynin ama cabsi badan ay ka qabaan laakiin soomaalida dibadda ku nool waxay heli karaan fursadaha inay dal ku yimaadaan oo fiican baa jira waa tahay wasiir haddaan bal aniga dib kuugu soo noqdo meelaha ugu muhiimsan ka sokow hoteelada hoteelada magaalooyinka ay ku yaalaan laakiin meelaha banaanka magaalooyinka ah hadday noqoto eh, gobolka jubbada hoose oo kale had- haddaan soo qaadano wuxuu lahaan jira jasiirado ama uu leeyahay ilaa haddaba dhowr iyo toban gaarayo En, waxaa jira meelo loo dalxiistegi jira dhulka keymaha eh, dhinaca ugaarta oo maroodiga uu aada ugu badnaa inkastoo hadda la dhow wuu kasii suulayaa En, buuraleyda gobolada bari iyo meelo kamida ee dalka En, kasokow hoteelada maxaad dhihi lahayd soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee waktigan haddiiba ay dhici karto ammaankan uu saamixi karo in dib u dhis lagu sameeyo u baahnaan lahayd marka aan ka hadlayno eh, dalxiiska loo imaanaya eh, eh, dalka soomaaliya ninkii yaqaanay soomaaliya ee waagii ay ammaanka ahayd ama ay dalxiiska lahayd ama duurjoogta ay lahayd oo meel kasta oo soomaaliya marka laga hadlo eh, maroodiga libaaxa shabeelka jibooyinka ama shabeellada dhexe ama banaadir eh, bay bokool dhulka dadkii yaqaanin ee dalka iyagoo waaweyn oo wax fahamsan ka qaxay ilmahooda wax badan ay u sheegaan ay qabaan Waa sax.
laakiin annaga waxaan usii diyaarinaynaa waxaa weeye ilmihii dalka dibadiisa ku baxay ama ku dhashay dal odayaashii iyo hooyooyinkii inooga sheekeeyaan dalkooda sida barwaaqo u ahaan jiray dhinaca dalxiiska oo wax badan oo suudaana oo dhaqan leh oo oo ugaar leh oo hoteelo leh oo bad leh inay dalka jireen annagana wixii inaan dib u habeeno oon dib u nidaamino dadka dibadda ku nool oo soomaalida naftooda ay la yimaadaan fikrada maalgashi oo dhinaca dalxiiska ay abuurtaan xafiisyo inay sii diyaariyaan mustaqbalka inay keenaan group of tour oo ah maxaan ku rahda iyaga ay wadaan soomaalida eh, saaxiibadooda keenaan Eh, intaasna waxaan rajaynaynaa in dalku ammaan u sii noqdo oo si fiican ay u yimaadaan meel meel- meel walbo ay rabaan oo dalka ka mid ah En, dalalka caalamka eh, dalxiiska kuwa ugu sarreeya ee dhaqaale fara badan ayay ka helaan macno weyn ayay ugu fadhiyaan haddii dhaawac uu soo gaaro dhaqaalaha hoose ayuu u dhacaa tusaale ahaan kenyaaba noogu filanba oo dalxiisayaashii waktigan laamu iyo dhinaca dhulka xeebta oo dhan sida hore aysa ahayn dhaqaalihii hoosu dhac uu ku yimid sida la sheegay dhinaca dalxiiska haddii kaba soo qaad soomaaliya kaabiyadii dhinaca dalxiisyada dib loo soo nooleeyo en, meelaha ugu muhiimsan eed isleeda waa la tegi karaa ama waa wax waa laga qaban karaa kuweeba nabadu ama haddayba saamaxdaba in nabad la helo En, m- maxaase kasoo geli kara dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya dalxiiska waxay ka heli karta dhaqaalo badan sida dunidaba ay oga helaan dalxiiska dhaqaalo badan waayo ninka musaafirka u yimaado oo dalxiiska wuxuu la imaanaya lacag lacagtaana wuxuu maalgelinaya dalka ama hotel ha ku dego ama taxi ha ku raaco ama maqaayada ha ka cuno ama bas ha ku raaco ama ticket ha ku goosto lacagta uu dalka la imaanaya ayaa fara badan oo dalka soo gelaysa annagana waxaa nalaga raba waxaa weeye dowlad ahaan inaan policygii amnigii iyo meelihii u dalxiisilaha u tegi lahaa hadday tahay eh, diving meelaha la- lagu quuso badaha meelaha lagu dabaasho xeebaha lagu dalxiiso meelaha dadku isku qoraxeeyaan dadka eurobeanka ay qoraxda u socdaan soomaaliyana waad la socotaa sanadkao dhan waa waa qorax Eh, eh, qofka korkiisa wuxuu helayaa qorax ku filan oo aan yurub iyo maraykan aan laga helin qorax ku filan ay tahay wakti yar keliya ama laba bilood ama saddex bilood keliya inay kuleel helaan laakiin inta kale uu qabow yahay laakiin soomaaliya sanadkao dhan climateku waa climate fiican oo qofka jirkiisa u wanaagsan aada og tahay qoraxduna inay jirka daawo u tahay dhinacii ugaarta markaan usoo noqono annaga bologn waxaa ku jira in ugaarta laga daaya xabadda mar haddii xabad aysan ugaarta ma- aysan maqlin inay dalka kusoo noqonayaan ugaartii waaweynada maroodiga iyo geriga iyo iyo iyo maxaan ku dhaha weyisha ayay ku jiraan inay soo noqonayaan haddaba lilaaxa iyo waraabi ugaar badan baa dalkii kusoo noqotay marka aan hoteelada laga hadlayna hoteelada dadka soomaalida ee ganacsatada ah waxay xaq u leeyihiin ama dalka inay maalgashaan Waa gartay.
hoteelo fiican oo soo jiidan kara dadka dibadda ah inay dhisaan waayahay aad baad umahadsantahay mudane wasiir khadka igu jir dhegaysto kale ayaa een, een, nala soo xiriiray magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad weydiin lahayd wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta soomaaliya waad mahadsan tahay eh, zahra magacayga waa muna xasan maxamed waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan Eh, mas-uulka waan salaamayaa Eh, su-aasha aan qabo iyo meesha aan kasoo hadlayo horta waa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya waxaan rabaa wasiir dowlaha inaan weydiiyo su-aalah intee lasoo nool- intee meel intee qaybood ay soo nooleyn karaan dowladda soomaaliya ee goobihii dalxiiska ee ay lahaan jirtay eh, wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho iyo guud ahaan um- gob- eh, wadanka soomaaliya oo dhan intee qaybood ay soo nooleyn karaan oo dib loo soo celin karaa si dhaqaalihii dalku uu usoo qabto waa tahay dawladdu ma ugu jirtaa ya ma ugu jirtaa een, een, een, barnaamijyo ay ku talagaleen in lagu soo nooleeyo een, goobihii dalxiiska ee dalka uu lahaan jiray aad baad umahadsan tahay gabadhaasi muna ah ee gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka hiiraan ah maxaad ugu jawaabi lahayd Eh, annaga siyaasad ahaan wasaarad ahaan waxaa nooga qorshaysan waxa weeye meel kasta oo dalka kamid ah inaan u samayno policyadii dalxiiska ama gobolada dhexdeeda ay isaga socon lahaayeen eh, waxyaabahi ay daawan lahaayeen la diyaariyo amnigii la diyaariyo hoteeladii la diyaariyo eh, du- duurjoogtii meel walba waxbay ku fiican yihiin masalan gabadha walaashay waxay ka dha- ka dhawaajisay eh, magaalada beledweyne magaalada beledweyne masalan waxay leedahay waxyaabo aan lahayn eh, gobolada kala dalka ay kamid yihiin geedka baarka waxaa kamid ah webiga sida u mara magaalada eh, beledweyne oo dad badan oo soomaaliya dhexdeeda ku nool aysan weligood arkin waxyaabahaas waxay kamid tahay waxyaabaha wasaaradda uqorshaysan in gobol walba waxyaabaha uu ku fiican yahay inaan maabin ahaan u sameyno telefishana gelino eh, dadka soomaaliya ay soo dalka gudihiisa ay dalxiis ka samaystaan marka projectooyinkaas iyo policygan wasaaradda way dejisay wayna socdaan waxaan rajaynaynaa waktiga dhow in dhalinyarada dalka soomaaliya gudihiisa ku jirayay ay isu socon karaan in ay arkaan meelo badan oo isbedelo ah masalan magaalada muqdisho waagii intay la ekeed way ka weyn tahay Eh, burbur badan baa ku dhacay nafteeda waxaa loo baahan yahay bani-aadanka gacantiisa dhibaatada ku samayn kara inay arkaan dhalinyarada maxaa dhacay maxaa isbedelay maxaa dumay maxaa xasan maxaa horumaroo la gaaray waxaan oo dhan waxaa loo baahan yahay dadka iskuulaadka dhiganaya iyo jaamacadaha gobol walba iyo iyo iyo degmo walba ay joogaan in dalka dhexdiisa ay ku sameeyaan horumarka laga gaaray dalka sida ay magaalooyinka u kobceen boosaaso sida ay ahayd maaha gaalkacyo sida ay ahayd maaha hargeysa sida ay ahayd maaha baydhabo sida ay ahayd maaha sida ay ahayd maaha gobolada dalka oo dhan baa weynay waxaasoo dhan waxaan ugu talagalnay policy ah dadka dalxiisayaasha inay yimaadaan si eh, dhalinyarada soo soo koreysa ama Waa.
iskoolaadka jaamacadaha dhigta ay aan arkin dalka Iyo ajaanibkaba.
Gacanka inay arkaan Mhm.
hadda isbedelka dalka ka dhacay siyaasadda wasaaradday kamid tahay waayahay Eh, mid ka mid a dhegeystayaasha isna aan siino fursadda eh, dhalinyarada nala soo xiriireysana ah magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aasha aad u qabtid wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa saciid xasan oo joogo wadanka suudaan gaar ahaan caasimada khartuum wasiir dowlaha waxaan weydiin lahay waxaan soo eh, mumkin matan in la soo celiyo dalxiiskii iyo kala dambeynta ee lahayd wadankii iyo quruxdii iyo aan ku ogel sidoo hore mumkin matan in loola soo celiyo waayahay waad mahadsan tahay walaalkiis waa la weydiiyey su-aashaasi mid lamida een dhowr jeerna uu ka hadlay sidaan filaayo marka aadna aadaa u mahadsan tahay waa tahay aniga ayaa kugu soo noqday ee, xilligii gabagabada ayaan kusii dhownahay barnaamijka ugu dambeyntii maxaad kula talin lahayd ama dowladda ama qurba joogta ama dadka kale dalxiisayaasha inkastoo xilligan dad badan ay calaamatu su-aal saarayaan in soomaaliya ee, dalxiiskeedii in la dhiso waqti uu qaadan karo in- in amnigii lasoo celiyo waqti ay qaadan karto laakiinse bal rajadaasi haddii xataa ay jirto maxaad ugu dambeyntii kusoo gebagabayn lahayd mudane Eh, rajo weyn baa jirta wasaaraddana waa horan nooga sheegay policy uga degan dad badan oo soomaali ayaa dalka kusoo noqday oo qaarkood inay wax arkaan u yimid arkayna horumarka badan ee laga sameeyey dhinaca xeebaha khaasatan laga sameeyey dhinaca hotel magaalooyinka ama gobolada iyo degmooyinka laga sameeyey dhinaca ganacsiga oo la rabo nabadiisa in ay arkaan dhinaca beeraha iyo xoolaha isbedelka ka dhacay dalka wuxuu kamid yahay qayb kamid ah in la arko waxyaabaha iska bedeli dalka isbedelkaas qofka u imaanaya inuu arko ayaaba dalxiis kamid ah marka annaga shacabka soomaalida ee banaan ku nool iyo saxaabadooda waxaan u sheegaynaa dhalinyarada dalka dibadeeda ku dhalatay ama ku koray inay dalka kusoo noqdaan goboladii ay ka yimaadeen ama degmooyinka ay ka yimaadeen ama caasimada ha noqoto in la arko isbedelka wax soo saar ee dhaqan dhaqaale ee dalku u gaaray taasaa nafteeda waxay kamid tahay dalxiisyaasay kamid tahay marka waxaan rajeynayaa in dad badan ay warkaasi dhegeysanayaan aana kusii talagalaan in soomaaliya mashaariicda ugu waaweyn oo dalka ka jiri doonta ay noqon doonto dalxiiska dhaqaalo badan oo kasoo geli doona ilahay dal waa tahay aad baad umahadsan tahay mudana ka qaybgalkaaga barnaamijkan iyo waktigaagaba waa mahadsan tahay zahra waayahay wasiiru dowlaha ayuu ahaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska iyo duurjoogta maxamuud cabdi xasan beekoos oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho dhegeystayaasha dhallinyarada ah barnaamijkan ugu jawaabay
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdixmed oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo idinkaga imanayey welina idinkaga imanaya magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac cabdi bare oo jooga magaalada hargeysa runtii tahriibka oo badahan maalmahan dambe ay dhegeheena ka guuxaya waa musiibo qaran oo ku habsatay qaranka soomaaliyeed meel kastay joogaanba runtiina waxaad arkaysaa malaayiin ku dhimanaya waa dad inaga baxaya oo jeenigeeniya runtiina waxa aan aada uga xumahay inay ka hadli waayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee maamulada soomaalida dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay u naxariistaan dadkaasi ka baxaya runtii waa jeeni naga mid a runtiina waxaan umalaynayaa ubaxaasi in aanu dib inagu soo noqonaynin waan tiiraansanahay runtiina cabdibarahaan waxaan filayaa inay dad badan oo asxaaba iyo hooyooyin badanba ay ku murugsan yihiin dhibaatada ku habsatay dhawiilasha iyo dadka ay walaalaheena
waayi magacaygu waa xayaad walaal anoo soo koobay maskaxdeeda waxaa ka guuxaya maanta walaal somalilan oo maanta madaxweynihii si khalada u dhaqmayo oo maanta wasiiradii shan wasiir oo aan la bedelin meesha madaxtooyada ay joogaan oo marna aan la bedelin marka ugu horeysa marka labaad sharci sharci aan lagu dhaqmaynin
kuwaasina waxay ahayn qaar ka mid ah dadka dhegeystayaasheeda ah oo noo soo gudbinayey waxaa maskaxdooda ka guuxaya mar kale aan ku noqono dhinacii kaalimaha sugaanta waa heesta kale dalxiis iyo fanaanka cabdiqaadir jubba
slubtiyo nolol diiranaantiyo darajale hoygii hoygii hoygii hoygii dumbir lagu manaysto dar wanaagsanaantiyo hawadeeda dahabka tii loogu deeqa dar wanaagsanantiyo cideeda dahabka tii loogu deeqa iyo ubaxeeda dubyada saraar qurcada watacallada xamada watacallada hargaysa iyo damasheeda giduday dusheediyo حمرتا وتعلدا حمرتا وتعلدا الله دارها دقنكينا dambarsan calankeenna dugsa laga bartaa deeq ilaahay baali dadnimana soomaali baali dalkeenniina weeyaan ku dalxiis macaana dunya dhaqasho wacaana dambimana soomaali baale dalkeenniina weeyaan ku dalxiis macaana dunya dhaqasho wacaana iyo ubaxa rabbi uu ku dayro dabayshiiya boorka dah looga dhigayo heer kastoo ka raagsana duni lagu abaarsado dhaaq lagama waaye lagama waaye dayaxayo baydhaba doolow beled weyn marka daawodacalada daawodacalada jilib daawodacalada daawodacalada dayaxayo baydhaba doolow beled weyn ceelbur daawodacalada daawodacalada gedab daawodacalada daawodacalada
heestaasi dalxiis waxay u dambeysay barnaamijkii waa go'aankaaga inta haddii la idhahdo toddobaadka dambe adhahdee talaadada dambe isbuuca soo socda aanu kulmi doono ka horna lixdii barhka beri aroor waa anigu waa maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada v o idin leh sidaas iyo caweysin wanaagsan
dawdacalada dawdacalada bardhere dawdacalada dawdacalada mudug daawotacallada galgaduud daawotacallada
This program has come to you from the Voice of America, Washington.